waa barnaamij u gudbiyo dhif iyo naadir ku ah wilayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalintii shalay beerta shareecada ee degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxaa ka dhacay barnaamij lagu soo bandhigayay hiddaha iyo dhaqanka soomaalida ay caanka ku tahay waana dhaqan dahabi ah oo baalif ayaa kaga jira taariikhda soomaalida oo ay ku faanto beerta shareecada ayaa waxaa soo buuxdhaafiyey qaybaha kala duwan ee bulshada sida ragga dumarka iyo carruurta sida laga dheehanayo sawiro laga soo qaaday oo lagu baahiyey baraha bulshada waxaana goobta lagu soo bandhigayay dhaqanka dahabiga ah ee soomaalida xaadir ahaa mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimaa uddiin waxgarad odayaal dhaqan iyo abwaano kuwaasoo dhammaantooda sita alaabo laga sameeyey hiddaha iyo dhaqanka soomaalida abwaannageeya cali khaliif oo ka mid ah dadkii kasoo qaybgalay beerta ayaa ka hadlay dareenkiisa ku aadan bandhigan walaal waad mahadsan tahay runtii sax weeye waa markii ugu horraysay aan aan ka qaybgalaayo weeye runtii sida qof wal oo soomaaliya oo muslim uu ugu farxi lahaa in dhaqankiisa la nooleeyo dhaqanka iyo afka iyo diintu waxay ka mid yihiin waxyaabaha ahaanshiyaha iyo bulshooyinku ay leeyihiin kuna kala duwan yihiin inaad soomaali tahay macnaheedu waxa weeyaan inaad leedahay wax kuu gaaro oo aad kaga duwan tahay dadka kale in waxaad adigu lahayd la burburiyo macnaheedu waxa weeyaan inuu qofka kale kaa soo hor jeeda aad wixiisii aqbasho oo aad daba socod u noqoto adigoo ikhtiyaar kale aan haysanin maadaama waxaaga ay burbureen in markaa inagu alxamdulillah aynu ka mid nahay dadka diiday inay kuwaa daba socod u noqdaan oy aragtida iyaga ka qaataan oy dhaqanka iyaga ka qaataan oy diinta iyaga ka qaataan oy qaab nololeedka iyaga ka qaataan inaynu ka mid nahay dadka diiday runtii wax ilaahay loogu mahadnaqo weeye waana walaal mar wax laga weydiiyey abwaannageeya cali khaliif farqiga u dhexeeya alaabaha laga keeno dalka dibaddiisa iyo kuwa lagu sameeyo dalka gudihiisa ayaa uga jawaabay sida tan horta dalku si guud ma laha waxa la yidhahda faafreeb waxa soo gelaya hay-adihii taya dhowrka ee waxaa samayn lahaana si guud xaaladda dalka aad baad uga warqabtaa cid arrintaa ka shaqaysa ama isku hawshayna si guud maba jirin marnaba saas daraaddeed soomaaliya waxay noqotay meel waxa alaabaha dhacay hadday dawooyin tahay hadday cuntooyin tahay hadday agab tahay waxyaabaha dhacay oo dhan lagu soo waarido iyadoo cid arrintaas maxaa la yidhaahdaa ka jawaabi karta runtii aanay si guud dalka ka jirin taasi markaa waxay keentay inay cudurro badan dalka ku faafaan dawooyinkaan is dhacay cudurro fara badan ayaa soomaalida runtii ay kala soo darso ay ka qaadeen cuntooyinka dhacayba ayaa iyaguna ka mida waxaasoo dhan markaa faafreebkii lagaga hortegi lahaa inaguma haysano waa ognahay laakiin waxa dalkeenna ka soo baxa ee inagu cimilaha waxyaabaha cilmi baadhiso ay taabtaan waxaa ka mid a cuntooyinka ka baxa meel cimiladaad adigu ku nooshahay ka duwan cuntada ka soo baxda waxay saamayn ku leedahay caafimaadkaa marka walaal waxaynu inagu leenahay hadday cunto tahay iyo hadday agab tahay iyo haddii ay maxaa la yidhaahdaa qalabka guryaha ee la isticmaalaya ay tahay dhinac marka loo eego waa ilbaxnimo iyo xadaarad iyo inaad muujinaysa adigu inaanad cawaan ahayn inaad wax adigu kuu gaar aad leedahay ood bini aadam tahay mar labaadna waxa weeye in caafimaadkaaga iyo maxaale badqabkaaga suu u nabadgalo aad adigu waxaad hubto oo gacanta lagu soo sameeyeyna aad hubto meeshuu ka yimina aad garanayso oo hiddaha iyo dhaqankaaga ku lamaan aad isticmaashood adeegsato marka caafimaad ahaanna waa habboon yahay aragti ahaanna ummadu hadda xadaarad bay isku dilayaan xadaarad ahaanna wixeenni baynu noolaynayna wey ugu dambayntii abwaanageeya ayaa sheegay inaysan wax faa'iidoha lahayn alaabaha laga keeno waddanka dibaddiisa walaal mar kasta oo hal shayna ha ahaadee aad bannaanka kala timaado waxaa kaa baxaya lacagaad adigu leedahay mar kasta oo lacaga ay dalkaaga lacag adag ay bannaanka uga baxdana waxa weye wax deficit la yidhaha baa jira macnaha waxa weeyaan waxa bannaanka adigu aad u iibgeyso iyo waxa adiga laguu soo iibgeeya iyomaa badanun bay dadka dhaqaalaha bartay ay isweydiiyeen haddii markaa ay badan tahay waxaad adigu bannaanka ka soo iibsato macnaheedu waxa weeyaan dhaqaalahaaga burbur baa ku socda waanu burburaya innagu si guud boqolkiiba maxaan odhan karaa sagaashan wax ka badan waxaa soomaaliya lagu isticmaalo bannaankaa laga keeno saas daraaddeed dhaqaalaheenni inuu burbur ku socdo oo hantideenni ay dad kale oo laga yaabo inay cadowgeenna u badan yihiin ay u gacan gelayso waa taqaano waxaynu cunno waxaynu xidhannahay waxaynu huwanno waxaasoo dhan waxay ka yimaadaan bannaankay ka yimaadaan dhaqaalaha bannaanka inooga baxayaana innagu inaga go'an yahay taa beddelkeeda innagu wax badan ma iibgeyno laakiin insha allahu tacala isbeddel baa barnaamijkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhaqankii soomaalida ay aad ula dagaalamayaan dowladaha reer galbeedka laakiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u taagan difaacida diinta islaamka iyo ilaalinta dhaqanka soomaaliyeed ayaa mar weliba soo bandhigaysa dhaqamada ay bulshada ka dadeeyaan dowladaha reer galbeedka